Dagaal beeleedkan oo u dhexeeyay laba maleeshiya oo ku wada sugan waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay deegaano dhaca inta u dhexeysa magaalooyinka Cadaado iyo Cabud Waqe uu ka arrimiyo maamulka la baxay Galmudug. Dagaalkan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ilaa iyo habeenkii kolkaasoo uu joogsaday markii uu gobolku dhacay. Ilawareedyo ka agdhow halka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in ku dhowaad toban qof ay ku dhinteen dagaalka, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatan kale. Waxayna wararka qaar ay sidoo kale sheegayaan in dhimashadu kor u dhaafayso toban ruux. Iska hor imaadka u dhexeeya maleeshiyo beeleedka ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo muran ku saabsan lahaanshaha dhul aan la degnayn oo ku yaala deegaanka Balisenyo. Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ku aadan dagaal beeleedyadaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba. Isku soo wada duub oo goobaha ay joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay dagaal beeleedyo geystay khasaarooyin kala duwan. Taabedelkeeda walaayaadka Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa ka jira amni iyo kala dambeyn haddii ay dhacdo in qabaa'ilka ay wax isku qabsadaan lagu kala saaro kitaabka Alle iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam